It's Nikki Strong. Thanks for rolling with me here on VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaada ah sagaal iyo labaatanka bisha juun sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro aqoon-yahano ah oo boorama ka hirgeliya xarun cusub oo jaamacadeed waxaa kaloo lagu bishaaraynayaa dhammaan dhallinyarada ku nool gobolka awdal in jaamacadda aanu siin doono sanadkan scholarship boqolkiiba kontona oo facultigii ay ku dhigan jireen saddex boqoloo dolar maanta boqoliyo konton dolar aan ugu soo kordhinay kii afar boqol aha laba boqol aanu ka qaadi doono scholarshipkaasna waxaynugu talagalnay maadaama jaamacaddu ay tahay non profit oon lagu talagelin in laga faa'iido waxaa kaloon idiin haynaa waraysi ku saabsan dhallinyaro shaqo abuur ka samaystay xilliga xagaaga iibinta qaraha ama xabxabka oo aad looga helo dalka jabuuti kaalimihii heesaha ah ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida shirka madaxweynaha dalka maraykanka jo biden uu la qaatay hogaamiyaha israa'iil ayaa isniintii shalay aheed waxaa hareeyay mawduuca ku saabsan hubka iiraan ee nukliyerka madaxweynaha dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay dhiggiisa israa'iil in hub nukliyera weligeed aysan yeelanaynin iiraan hadalka biden ayaa waxa uu yimid maalin un kadib markii amar uu bixiyey oo ahaa in lagu qaado weerar dhanka cirka ah oo ka dhan ah wax saraakiisha maraykanku ay ku sheegeen laba ka mid ah xarumaha howlgalladii keedka hubka nukliyerka ee maleeshiyada iiraan ay taageerto ee suuriya iyo ciraaq ka dagaalama weeraradan ayaa dhacay iyadoo ay socdaan wadahadallo ka socday austriya oo u dhexeeya iiraan iyo sidoo kaleta lixda quwadood ee adduunka uu ku jiro maraykanka si la ysugu dayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii xadidaya barnaamijka hubka nukliyerka ee iiraan oo horay ay u ambaqaaday dowladda maraykanka inkastoo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump uu hakiyey heshiiskaasi oo uu ka baxay kooxaha waxbadbaadiya ayaa isniintii shalay helay qofkii koob iyo tobnaad oo meyd ah oo laga helo burburka dhismo ka koobnaa laba iyo toban dabaq oo lix maalin ka hor ku dumay gobolka florida ee dalkan maraykanka kooxahan oo adeegsanaya baldoosaro eeyo iyo qalabka neefta iyo dhawaqa sheega ayaa rajo ka qaba inay burburka hoostiisa ka soo saaraan dad nool ilaa iyo boqol iyo konton qof oo ka mid ahaa dadka ku noolaa dabaqyada daarta soo duntay ayaa weli lagu la'yahay nolol iyo geeri duqa magaalada miami dade county daniela levin ayaa shalay wariyaashu u sheegtay inaysan ka daali doonin in ay qodaan burburka derbiyada isku dhex daadsan waxa ay qirtay in ay u badan tahay in tirada dhimashada oo hadda maraysa koob iyo toban ay sii kororto sababaha keenay burburka daartan ayaa weli ku jira baaritaan waxaase jirta warar sheegaya in mar hore laga digay halista dhismahan oo ahaa mid duq ah
dhalinyaro isxilqaamay ayaa ka furay magaalada boorame jaamacad cusub oo xarunteeda weyn ay ku taallo dalka ethoobiya haashim sheekh cumar good ayaa haddaba la kulmay madaxda jaamacaddaasi warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey magacaygu waa dhaktar cabdishakuur cabdilaahi xuseen aare waxaan ahay guddoomiyaha jaamacadda alfa ee magaalada boorama jaamacadda alfa waa jaamacad laga aasaasay waddanka etoobiya taariikhdu markeed kii waa jaamacadda ugu weyn barefidka waddanka etoobiya waxa ay ku leedahay in ka badan sagaashan branch waddanka etoobiya somalilanna waxaa la aasaasay labadii kun iyo sagaalkii waxa ay branchi kala duwan ku leedahay hargeysa iyo burco iyo berbera intaba maantana waxaynu daah furnay xaruntii cusbayd ee gobolka awdal gaar ahaan magaalo madaxdiisa boorama jaamacadda alfa waxaynu rajeynaynaa inay kaga duwanaan doonto jaamacadda alfa waxaynu rajeynaynaa inay kaga duwanaan doonto jaamacadihii kale ee hore gobolka uga jiray in ay ku soo kordhin doonto tacliin tayo sare leh oo shardiga macalinka jaamacadda dhigaya alfa university waxa weeyaan inuu ahaado master ama b h d wax intaa ka hooseeya oo jaamacadda xubin ka noqon karaayo ma jiraan oo aniguna aan iskaga bilaabayo oo aan ahay double b h d b h d dii koobaadna dhameeyey tii labaadna nay imika wada waxaa kaloon ugu bishaaraynayaa dhammaan dhallinyarada ku nool gobolka awdal in jaamacadda aanu siin doono sanadkan scholarship boqolkiiba kontona oo facultigii ay ku dhigan jireen saddex boqoloo dollar maanta boqoliyo konton dollar aan nagu soo kordhinay kii afar boqolaha laba boqol aanu ka qaadi doono scholarshipkaasna waxaynu ugu talagalnay maadaama jaamacaddu ay tahay non profit oon loogu talagelin in laga faa'iido in jaamacaddu ay bishaaradaana ugu talagasho dhallinyarada waxaa kaloo aynu kaga duwanaan doonaa markii ugu horreysay gobolka awdal in ardayda postgraduate-ka ama masterta dhiganaysa ay ka dhigan doonaan jaamacadda lincoln university ee ku taalla waddanka malaysia taasoo ardaygu isagoo boorama jooga shahaadadiisii halkan loogu keeni doono macalimiintiina halkan ay ugu iman doonaan isagoo aanayna waxba ka bixin kharashna aanu ka bixin
waxaa kaloo isna halkan fadhiya gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda alfa university ee faraceegan boorama kuliyadaha ay ka koobnaanaysaa waa imse
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu injineer xaashim maxamed meedhan warsame waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda afa university ama vice presidentk jaamacaddu waxay ka koobnaan doontaa run ahaantii faculties aad u badan oo health science uu ka mid yahay faculty of engineering faculty of business faculty of social science faculty of i c t oo run ahaantii aad ugu mahadnaqay gudoomiyaha maadaama aynu ka dhignay cyber security-ga dadkii ugu horeeyey jaamacaddii ugu horeysay keenaa somaliland faculty of law sidoo kale insha allahu tacala isaguna waa unu ka furi doonaa dibloomooyinka intaas dibloomooyinkoogii abgradingkoogii dhammaan waa laga wada furi doonaa sidoo kale jaamacaddan alfa university waxay corporation la leedahay lincoln university jaamacadda maleysia ku taala oo run ahaantii jaamacadda maleysia ah jaamacadaha ugu horeeya rankinka markastee xagga hore ka gala marka lincoln university master degreega insha allahu tacaala ayaynu iyadana ka furi doonaa jaamacaddu haddaynu eegno meesha ku taalo bilisaan waxay ku taala fooqa musaacmir ee jaamacadda boorame faras magaalaha boorame xaggaas baynu insha allah tacala ka furi doonaa haddaan dib ugu noqdo cabdishakuur waxa weeyaan hadday magaalada gudaheega ku taalo jaamacaddu wakhtiyada aad xiisadaha siin doontaan dhallinyarada ardayda ah ee wax ka baran doonto jaamacaddan goormay noqon doontaa wakhtiyaday noqon doontaa waa su-aal aad u fiican waxaan rajeynaynaa jaamacadda wakhtiyadeedu inay flexible noqdaan oo waxaynu ku dadaali doonaa in wakhti kasta oo la haleelayo ama haddii ay noqdeen qofkii shaqaynayay qofkii ardayga ahaa waxaynu jaamacadda furi doonaa aroortii salaada subax kadib waxa wax la dhigan doonaa gelinkaa hore oo dhan waxa wax la dhigan doonaa bacda duhurkii waxa la dhigan doonaa casarkii iyo habeenkii marka arrinkaa waxaynu ugu talagalnay in qof waliba wakhtiga uu haleelayo oo jaamacadda uu wax ka barto ma rabna ardayda inaynu wakhtiga aynu ka luminno ama wakhti uu shaqaynayo ama uu mashquulsan yahay aynu ka qaadanno qof waliba ardaydii intii isku wakhtiyaba galaas baynu ka dhigi doonaa wakhtiga ay haleelayaan ayay macalimiintooduna diyaar u noqon doonaan insha allah ardayda dhallinyarada ee jecel inay jaamacaddan wax ka bartaan shuruudaha ku xidhan ee jaamacadda ay ku soo gelayaan maxaa ka mid a ardayga waxaa loo kala qaadaya kolba levelka uu joogo haddii ardaygu uu rabo master degree inuu barto dee waxaa laasima inuu bajilarkii ama digriigii koobaad uu haysto haddii uu rabo ardaygu inuu bajilarka bilaabana waa inuu dee shahaadadii dugsiga sare uu haysto waxaa saasoo kale muhiima inuu ardaygu uu shuruuddii kasoo baxa dibloomada lagu gelayay oo uu shahaadadii dugsigii sare uu wato kadibna ardayga isagoo iska shaqaysanaya jaamacadu waxyaaba ay soo kordhisay waxaa ka mid a jaamacaddu inuu upgrading uu ku samayn karo oo isagoo dhinacna ka shaqaysanaya wakhtiyada fasaxa ah iyo maalimaha khamiista iyo jimcaha uu upgrading uu samayn karo si uu u soo gaadho ardayda la midka ah kuwaas waxay ahayn gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda alfa university ee farciga boorama oo aan ku wareysanaynay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o e haashim sheekh cumar good v o e boorama haatanna dhegaystayaal aanu aadno dhinacii heesaha xilliyadan oo kale waxaa aad ugu soo bata suuqyada jabuuti qaraha ama xabxabka waxaana iibaya dhalinyaro badan kuwaas oo shaqo abuur ay u noqotay sagaal saciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mid ah dhalinyarada qaraha ku iibisa ama xabxabka magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti iminka waa xagaa iska socda anoo ah yuusuf baaruud geed baaruud maxamed iminka xababka qaraha waa wakhtigiisii waa kulay laakiin inkastoo magaaladu xagaa baxday waa la iibsadaa oo iska fiican yahay kawaraaddadu in badan baa haystaa ma adaa soo dejiyo oo ka keena dhulkii ka baxay mise dadka ka keenaad kasii qaadataa waan waan iibsanaa oo dadkan ka soo iibsanaa dibna waanu iibinaa marmarna jilmad baan keennaa oo waana laga iibsadaa se laakiin iminka dadka keenay ayaan ka iibsanay oo saasaan anaguna magaalada si gelin waan iibinayna marka hadda xilligan waa xilligiisii aad buu soo gaa haa soo gaa waa kulayl soo gaa bisha ilaa rabadaankii iminka waxa u socdaa inta xayaagoo dhan buu socdaa haa marka wuxuu ka mid yahay qudaarta xilliga kulaylka baxda
kulaylka iyo ugu iibsi badan yahay waqti kasta iska soo kaca meel kala duwan buu ka yimaadaa laakiin kulaylka ayaa loogu iibsi badan yahay oo aad loo iibsadaa kulaylka markuu kuleyl yahay ayaa la iibsanaya marka badnaantiisa magaalada waxaa keenaysa waa xilligiisi la iibsanayay waa xilligii la iibsanaya haa waa kulayl inkastoo laga xagaa baxay laakiin haddana waa xilligii la iibsanayay waqtigiisii buu joogaa la iibsanayay kiilogii misaa siisaan kiilog waxaan siinaa boqol iyo konton tafaariiqda
marka qofku xabad weyn oo qara isku xiran kaa qaadanayo kiilo imsastan jimlo jimlo jilmada qofkii jilmad qaadanaya boqol faran baa laga siiyaa boqol labaatan waa la sayraya jilmada xabada isku xiran marka.
xabadda isku xidhan adu waa tafaariiq bay ka dhiganta xaale xabadda boqol ka tun oo qudhina waxaa idin kasii qaatay inamadan kaaryonaha ku iibiya kaaryoonka haa kaaryoonka waan ka iibinaa Waa dib isku daba waan isku daba nool yahay dad badan adu caadi imisaad iibinaysaan marka oo qaraha shaqadan xabxabka qara horta maku taqaanaa qara haa waa xabxab on qaraan ayoo shaqadeedii ilaa imisaad ku dhex jirtaan shaqadiisa adu anu ilaa koob iyo toban sano haa dee markaa beer baad samaysala idin kuma gaara ma waa adu intoo badan waan soo iibsanaa beeraha way jiraan laakiin beeraha anagu beerbiyood maaha beeraha
marka waad taqaanaa su u bax bay ka dhigan tahay iyo xilligu iiga waran bar siduu u baxaa xilliguu soo go-ay mise bilood buu ku baxaa adu wuxuu ku baxaa saddex bilood buu ku baxaa laba bilood iyo badh buu ku baxaa meelo kala duwan buu ku baxaa cimilooyina uu baxaa jira wakti somalilan buu kasoo iyuu kasoo go'a wakti koonfurta adu meelo kala duwan buu kasoo baxaa oo saa halka ugu badan ee ee dhulka soomaalida ugu badan ee xabxabka ugu badan ka baxo waa xaggee waa dibiraweyn qabre baxar oogada meel la yidhaahdo dhulkaasoo dhan buu kasoo baxaa somalilan imika wada bartay meel kale ahaa somalilan buu kasoo baxaa Mm. oon iibinaa anagu xaabku marka bal ka waran qofkii dhallinyaraa iibinaya nolol maalmeedkiisa waa reer waa lagu beeli karaa waa lagu beeli karaa haa waa shaqo weeyaan khudaartu ka mid yahay
dad marka haddii anigu aad tusaale iska soo qaadan iibin lahaa xabxab oo sidaadoo kale aan u iibin lahaa oo haddana xagaagoo kale ay tahay marba saanu xabad yar u cunayo waan dhamayn lahaa idinku ma cuntaan qudhin mise waa iibisaan ma waan cunaa laakiin dee qofku shaygu cunayo shaygu iibinayo inta u badan xiiso badan uma qabo laakiin shay- gacantu ku hayaa shayada kale uu kaga sii fiican yahay xiiso badan ma qabaa waayo markasta indhihiisa ku badanay inan kalaa kula jooga oo asna ka shaqeeya xabxabka Ee, magacaaga ii sheeg maxamedow iiga war adna xabxabkaad iibisaa bal ka warran faa'iidada xabxabka wallaahi faa'iidadiisu iska fiican tahay maasha allah dee kolle haddaad yoom ka helayso wixii aad subaxdii usoo kacdad ku shaqaymatay hadduu kuu filayo yoom ka helayso way fiican tahay walaasha sidii kama fiican yahay marka dhalinyaro badan baa een, ku shaqaysta dabcan oo yoomkooda ka hela haa haa way jiraan boqolkiiba boqol in badan way ka shaqeeyaan ilaa imisaad ka shaqaysanaysa adigu xabxabka ilaa shan sano aan ka shaqeynaya maasha allah ilaa shan sano marka shan sano ka hor baad fahamtay inay shaqo tahay shaqada xabxabka may adigu ilaa shantii sano horta belowgii markii igu horreysay magaalada aan imiday dee shaqadii wixii igu horreysay qabtaba isaga ahayd
bilowga waa indhaha ku dilaacisay ilaa hadda waa haysataa ilaa yomkadan haa waan hayaa isaga igu horreysay inaan shaqada ku bilaabo maasha allah marka waa shaqo fiican marka way fiican tahay aniga xagga ahaanteeda way fiican tahay way igu filan tahay inaan iibsanaya halka jooga een wal magacaaga een waxaana v o a xabxabka dadku aad bay u iibsadaan dabcan hadda waad iibsanaysaa qudhaadu adoo magacaaga ii sheegaya bal iga waran xasan maxamed xuseen walaalsagal saciid farxaad iyo baan ku salaamay Een, waxaan ka mid ahay macaamiisha xabxabka iibsata marka xabxabka wuxuu u fiican yahay kuleylka waa biyo badan buu leeyahay beerka oo kale dadka xanuunada leh marka aan waxaan ka mid ahay dadka kaliyoonga iibsada een, xabxabka marka een, looma cuno kuleylka ee caafimaadka bilaadankana aad iyo aad keliyaha iyo wuxuu u fiican yahay caafimaadka bilaadanka marka imsaad iibsataa maalintii mise dhayli baad iibsataa mise markaad kugu soo dhacun baad iibsataa dheylig waan imaadaa dheylig waan iibsadaa een, kiilo laba kiilo hadba intii aan u baahnahay aad u fiican yahay dadku dee biyo badan baa kaa baxaya dhidid badan kuleyl baa jira marka aad iyo aad buu u fiican yahay isla ahaan baanu isticmaalna
dad waxaa jira aan ogeyn caafimaadka faa'iidada u leeyahay maxaad oran lahay dadkaas dadkaasi waxaan odhan lahaa xabka aad iyo aad buu wanaagsan yahay dadka xanuunada la sida jooniska oo kale uu ku dhaco beerka xa- ka xanuunsanaya aad keliya xanuunka xanuunadaas oo dhan aad iyo aad buu wanaagsan yahay markana dhegaystayaal dhinacii ciyaaraha iyo faarax maxamed cali faarax bulow
aan ku bilaabay dhegaystayaal ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ayaa si xiisale uga socda garoomada kala duwan ee qaaraddaasi waxaana ilaa iyo hadda natiijooyin lama filaan ah noqday ka haristii koobkan ee xulalka holland bortuqiiska iyo faransa oo saddexduba ku jira xulalkii koobkan loo saadaalinayay faransiiska waxaa xalay rigoorayaal shan iyo afara uga badiyay xulka switzerland kadib markii boqol iyo labaatan daqiiqo ay labada xul isla dhaafi waayeen saddex iyo saddex xulka faransiiska oo haysta koobka adduunka ayaa ku fashilmay inuu difaacdo laba gool oo uu dhaliyay weeraryahanka kooxda real madrid karim benzema iyo khadka dhexe ee kooxda manchester united paul pogba ibraahim geedow cawaale oo ah falanqeeya dhanka ciyaaraha ah islamarkaana si dhow ula socda natiijooyinka koobkan degana magaalada london ayaan weydiiyey sida uu u arko natiijooyinkan lama filanka ah iyo guud ahaan tartankan Eh, waa mahadsan tahay faraxow Een, koobkan qaramada qaaradda yurub waxaa moodaa in eh, xiise gaara uu yeeshay markii la gaaray wareegan lix iyo tobanka ee knock outka oo ilaa iyo hadda eh, laba kulan oo keliya ay ka harsan yihiin waxaana eh, soo baxay durbaba waxyaaba loo yaqaano shockers artist ama natiijooyin aan la sii saadaalin oo noocii la filaya maaha nooca kale ay noqdeen xulalkii waaweynaa ee koobka loo saadaalina ayaa haray sida faransiiska oo rigoryaal ay tartan kaga tuleen switzerland switzerland markii ugu horeysay ayay quarter final tartan weyn gaarayaan tan iyo kun iyo sagaal boqol soddon iyo sideedii saddex iyo saddex ciyaar ku dhamaatay ayaa kadib rigoryaal looga adkaaday faransiiska oo imbabi uu ka khasaariyey waxaanay ahaayeen xulka barayaasha lagu saadaalay ciyaaraha ay u saadaalinayeen in koobka sanadkan ay ku guuleysan karaan horyaalnimada adduunka ayay haysteen sidoo kale xulkii difaacanaya koobkan ayaa haray waa portugal oo sidoo kale koobka laga tuuray waxaana kaga badisay belgium oo iyaduna kamid a xulalka loo saadaalinaya rankigana adduunka hogaaminaysa gooli waxbaa looga adkaada portugiiska inkastoo si wanaagsan ay u ciyaareen waxaana soo afjarmaysa riyadii ronaldeyn mar kale koobka uu ku guuleystaa inkastoo shan gool uu la baxay dhinaca kale xulkii spain ayaa wacdaro dhigay oo koobkan laba kun iyo sideedii laba kun labayo tobankii si layaable ugu guuleysteen shan iyo saddex ay croatia kaga badiyeen inkastoo saddex iyo saddex ku dhamaatay oo soddon daqiiqo lagu diray ay laba gool spanishku heleen spanishka hadda waxay noqonayaan wadankii ugu horreeya oo laba kulanoo isku xigta shan shan gool ka dhaliya koobkan iyagoo kulankoodii ugu dambeeyay gruubka shan gool horey ugu soo badiyeen xulka kale ee inay badinayaan la rajeynaya wuxuu ahaa italy oo sidoo kale badiyeen inkastoo cayaar adag ay la kulmeen austria ay wacdaro siisay oo extra time soddon daqiiqa laisla aadeeyay talyaanigu labi hal ku badiyeen danishkana afar iyo eber ay ku garaaceen welish iyagoo ciyaartooyda denmark ay u ciyaarayaan dabcan nolosha xidigooda christian ericson oo bilowgii tartankan wadna xanuun la dhacay waxaana sidaasi meesha kaga baxay welish xulalka kale ee layaabka ku baxay waxaa kamid a netherlands oo guuldaro kala kulmay jek republic labi eber weliba looga adkaaday dhajka iyagoo xataa wax shooda oon taargada aanan sameynin holandeskuna waxay si raaxale kaga soo baxeen guruubyadii oo saddexdii kulanba ay badiyeen lamana fileen in ay jaaga natiijo noocaasa kala kulmi karaan laba kulanna muhiim ayaa haray oo kulanka ugu fiicanna waa england iyo germany oo ciyaaraya talaadadan wembley waana kulan aada u weyn oo isagana natiijadiisa la sugi doono waxaana sweden iyo ukraine ay raaci doonaan oo isla talaadada ay wada ciyaari doonaan labada kulan ugu dambeeya wareega lix iyo tobanka nag outkana swiiska waa quaterfinalka swiiska spain ay ku dhaceen belgium italy ayaa kulanka quaterfinalka ugu adag halka jek republicna ay denmark ku dhacday labada beri ciyaarayana labadii soo adkaatay ayaa isku dhici doona dabcan england iyo germany sweden iyo ukraine koobka saxiisale ayuu u socdaa waxaana laga fili karaa in natiijooyin kale oo layaab leh ay dhici karaan kulamada soo socda kaasi waxa uu ahaa ibraahim geedow cawaale oo jooga magaalada london dhegaystayaal xubintii ciyaarahana maanta waa naga intaa
aan dib ugu noqonno dhinacii heesaha mar kale heeskan dabacsan ku soo dhowaada
Hey. dushe qur-aanka qarnigan ay soo bateen qoom kasta waa laga helayay qirbeeliya naara fuufle qaswada diintaana maalin xaasidka lagu she qur-aanka farxaddaa laba qaadanaya darihin laba qaybsanaya dad baa jira quu dareeya cudurka naxliigay qabaane jacayl quwadlii ma leexo jacayl quwadlii ma leexo farxaddaa laba qaadanaya darihin laba qaybsanaya dad baa jira quu dareeya cudurka naxliigay qabaane jacayl quwadlii ma leexo jacayl quwadlii ma leexo qulubadaga namiimku qalbina madaxa sidiinta qaarkooda dhagaxa karoone quraan iska sar sharkooga qardhaasna ka xidho hoy hoy hoy hoy qardhaasna ka xidho xijaaba qardhaasna ka xidho hoy hoy hoy hoy qardhaasna ka xidho xijaaba qulubadaga namiibku qalbina madaxa sidiinta qaarkooda dhagaxa karoone quraan iska saar sharkooda qardhaasna ka xidho hoy hoy hoy hoy qardhaasna ka xidho xijaaba qardhaasna ka xidho hoy hoy hoy hoy qardhaasna ka xidho xijaaba
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
qof xumi intuu dunida joogo khilaaf laga waayi maayo warqaadiya diradiraale lamaana intuu qasaayo isqabad laga raysan maayo qof xumi intuu dunida joogo khilaaf laga waayi maayo warqaadiya diradiraale lamaana intuu qasaayo isqabad laga raysan maayo qalbiyo isku soo dhibtooday in badan samir quudanayay inay saraan qorshaystay nolosha qormoo siyastaystay dad baa jira quudhi waaya dad baa jira quudhi waaya qalbiyo isku soo dhibtooday in badana samir quudanayay inay saraan qorshaystay nolosha qormoo siyastaystay dad baa jira quudhi